qaaradda afrika oo ay ku nool yihiin hal dhibic laba bilyan oo qof isla markaana ay ka dhex shaqeeyaan koob iyo labaatan hal dhibic milyan oo gaadiida oo dibadda laga soo iibsado ayaa iminka markii ugu horraysay shirkadaha gaadiidka sameeyay qaaradda afrika laga leeyahay waxa ay bilaabeen nashqadaynta iyo saamaynta gaadiid hor leh shirkadahan oo ku hanwen yihiin sida kuwa kale ee dunida qaaradaha kale ee afrika gudaheeda ay u iibgeeyaan xilli lagu wado in dadka heerka nolosha dhexe ee qaaradda ay gaadhaan ilaa saddex boqol oo milyan inta u dhaxaysa labada kun iyo shan iyo tobanka ilaa labada kun iyo toddobiyo tobanka